الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلاوانيا آيات الصدنات من سورة هود قال تعالى ويا قوم من ينصرني من الله إن ضرتهم أفلا تذكرون
wayaa qowmi mar hadduu qaato nebi nuux waa u bayaaninaya wayaa qowmi qoomkaygiiow man kumaa yansurunii aniga ii nusraynaya ii gargaaraya min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa yaa iiga gargaaraya in daradtuhum hum oo kuwaas haddaa eryo mu'miniinta daacadda ah ee ilaahay dartiisa oo ilaahay rumeeye oo rasuulkiisa rumeeye calayhi salaatu wasalaam yaa oo nebi nuux rumeeyey kuwa haddaan eriyo kuwa haddaan eriyo yaa cadaabka ilaahay iga difaacay afalaa tadakkaruun war maydaan tafakurayn oo ra'yigiinna xumidiisa iyo gefka a ku jirnaan aydaan arkayn oo idaan ka joogayn walaa aquulu idin dhihi maayo lakum idinka cindii aniga agtayda waxaa ah oo nebi nuuxa khasaa'inullaahi ilaahay khasanadihiisa idin dhihi maayo aniga agtayda waxaa ah khasanadihii ilaahay oo xoolo badan baan hayaa idin dhihi maayo ilaa aada i raacdaan oo hantida aan hayso darteed igu raacdaan hantidaas aada danaysaan oo waa iyaga yidhi maa naraaka ilaa bashara milana arrimihii baa laga jawaabayaa marka anigu idiin dhihi maayo khasnadihii ilaahay iyo adduunkaas baan hayaa walaa aclamu lhayba walaa aquulu lakum idiin dhihi maayo yaa walaa aclamu lhayba haybkaan ogahayna idiin dhihi maayo walaa aquulu idiin dhihi maayo lakum idinka innii aclamu lhayb ee ka dhiganta waxa maqan baan oga idin dhihi maayo walaa aquulu mana dhahayo innii anigu malakun malag baan ah ilaa iyagaa waxay dhaheen maa malag ama la soo diro ama qof noocaas oo kale ah arrimihii baa marka laga jawaabaya taasna idin dhihi maayo walaa aquulu u dhihi maayo liladiina kuwa tasdarii acyunukum indhihiinnu ay xaqiranayaan kuwa indhihiinu liidayaan oo xaqirayaan oo yasayaanna anigu kuwaa u dhihi maayo lan yu'tiyahum ullahu ilaahay kuwaa siin maayo khayran khayr dhihi maayo dadka ducafada ee muslimiinta ee masaakiinta oo idinka indhihiinu si xaqiran u fiirinayaan anigu ma dhahayo kuwaasi khayr ilaahay agti ka helimayaan ilaa iyagaaba muuminiintii daacadda ahaay idinku faqriga iyo hantila'aanta baad u liidaysaan oo u xaqiraysaan ayb anigu marka kuwaas ku dhihi maayo lan yu'tiyahum ullahu ilaahay iyaga siin mayo khayran khayr taasna ma dhahayo taasna ma dhahayo allahu ilaahay baa aclamu ku ogaal badan bimaa shayga fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda ahaaday dadka a xaqiraysaan naftooda iyo qalbigooda iyo laabahooda waxa ku jira ilaahay baa ku ogaal badan oo la socda innii anigu idan haddaas la min alaalimiina aalima min alaalimiina baa noqonaya haddaan sidaa dhaho waxaan noqonayaa innii anigu idan waktigaa la min alaalimiina baan ku jira aalimkuna ciqaab buu mutaa markaas ma dhahayo wey marka markii awal ay dhaheen wamaa naraa lakum calaynaa min fadlin fadli iyo waxaad nala dheertihiin magac iyo maal iyo iduma jeedno tanaa looga jawaabay walaa aquulu lakum cindii khasaa'inullahi anigu idin dhihi maayo ilaahay khasnadihiisa aniga agtayda markay yidhaahdeen bashar binu aadan baan ku aragnaana walaa aquulu innii malaku anigu idin dhihi maayo malag baana maanaa anigu malag malag baan ahay idin idhi taasna halkaasaa la dhigay qaaluu waxay dhaheen iyagiiba hadalkii galay waa la wada hadlayaa yaa nuux nuuxow qad xaqiiqe jaadaltanaa waa nala dood muran bay iyagu uga jeedaan waa nala dood fa agarta waxaa badisay jidaalanaa la doodidayadi aad baa nooga hadal badisay oo macnaha doodii aad iyo aad baad macnaha noola dooday wey waa aad baa u badisay faatinaa noola imow bimaa sheega taciduna aad noo yeebo haysid in kunta haddaa tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegay ilaa waxa weeye war xaqa rumeeya waa idiin degayaa haddii aydnaan qaadan dhibaata idinku dhacaysa intaasaan hadal iskula nimid iyo dood waa nala dooday waa naga dood badisay haddaba waxaa noo sheegaysid oo noo yaboohaysid oo dhibaato inay nagu dhacaysaa haddii aanan ku raacin oo ku rumayn bal noo keen in kunta min asaadiqiin waxaa sheegaysa haddaad tahay mid ka run sheegaya ay runtaa tahay indhaha noo saar cadaabka qaala wuxuu yidhi innamaa yaatiikum waxaa idinla imaanaya bihi cadaabkaas allaahu ilaahay baa idinla imaanaya in shaaa hadduu doono cadaabka anigu maya cadaab baan keeni karaa anigu cadaabkaa leedahay noo keen kaas oo fatinaa bimaa taciduna ay leedihiin ilaahay baa idin keenaya innamaa yaatiikum bihi اllaah ilaahay baa idinla imaanaya waase goorma in shaa arrintaa arrin aniga ii taalma wamaa antum idinkuna ma tiidinin bimucjiziin ilaahay kuwa ka fakanaya ama cajzi gelinaya ama ka cararaya ilaa meel kastoo aad u roodhaba waxaa ku jidhaa mamlakadii iyo saldanadii ilaahay baa ku maamulaya koonkiisi baa dhex dabaalanaysa wuxuu kaloo ku yidhi walaa yanfacukum idin anfici maayo qoomkaygiyo nusxii aniga naseexadaydu naseexadaydu idin anfici mayso aan idiin naseexaynayo in aradtu haddaan doono an ansaxa lakum inaan idiin naseexeeyo haddaan damco inaan inaan idiin naseexeeyo naseexadaydu waxba idiin tari mayso waa goorma in kaana allahu ilaahay hadduu yahay weey yuriidu mid doonaaya an yuwiyakum inuu idin dhumiyo ilaahay hadduu damco inuu idin dhumiyo oo dhumintiinna ilaahay doonayo naseexadaydu waxba naseexadaydu waxba idiin tari mayso marna naseexadaydu waxba idiin tari mayso haddiiba ilaahay yahay mid raba oo doonaya inuu idin dhumiyo oo horay shaqinimo ee idinku qornayd si kasta oo laydinku bayaaniyo adilada iyo xujooyinka marna ma qaadanaysa saabiqo hore qofkii maaragtay balaayo u qoran tahay wax kastaoo loo sheego ku cibro qaadan maayo huwa ilaahayna rabbukum rabbigiin weeyaan wailayhi xaggiisa oo keliyaana turjacuuna laydin celinaya waa laydin celinayaa waxaa meesha ugu hoos ugu jira dee waa laydin abaal marinayaa waxaad samayseen abaalmarinteedii baa helaysa am bale yaquuluuna yaquuluuna ma waxay ku qowlayaan iftaraahu muxamed baa qur-aanka iftirooday aayaddan qisadii nebi nuuxoo weli socotaa baa la soo dhexgeshay waxaana laga hadlayaa gaaladii kufaartii quraysheed wixii ay dhaheen oo ahaa maxamed baa qur-aankan keensaday taa waa tafsiir tafsiir labaad waxa weeyaan weliba kaasaa mufasiriintu u badan yihiin tafsiir kaloo ibnu cadiya iyo abu xayaan iyo ay marayaan waxa weeye aayaddu weli waxaa socota qisadii nebi nuux damiirkaanna nuux qoomkiisuba u noqonaya am bale yaquuluuna ay yaquuluuna ma waxay iyagu leeyihiin kuwe nebi nuux qoomkiisa damiirka iyagoo celi iftaraahu isagaa iftirooday waxyigan ou noola yimid nebi nuux iftaraahu haddii nebiga moxamed kugaala gaala kufaaru quraysh ee taana iftaraahu moxamed baa iftirooday huwa qur-aankaa wey oo markaas fiiri waxay leeyihiin moxamed nebi moxamed inuu waxaan leeyihin waxaan ku garanaynaa waxuuba nooga sheekaynayaa nebi nuux oo aan dhoweyn baaba nooga sheekeey qur-aanku leeyahy waa idinku akhrinayaa nebi nuux baa laga dhex arka oo isagoo ka sheekaynaya mar haddaan ogaanay nebi nuux inuu ka sheekeeyey nebi nuux inuusan soo gaarin kumanaan qarnina u dhexaysay markaas waa waxaan waa wax isagu la yimid iftiraahu haa saasay ku doodayeen ma arkayseen bay leeyihiin nuux baaba meesha uu ka sheekaynayaa qul waxaa dhahdaa in iftaraytu haddaan anigu iftirooday hu oo qur-aanka ah amaba waxyigaan ah fa calaya aniga dushayda ayou ahaaday ijraamii aniga ijraamkaygu dembigaygu iyo wisrigaygu anigu dushayda ahaaday idinka waxba la idinka weydiin maayo la idiin qaban maayo waxaan anugu la imidna idinka laydiin ciqaabi maayo wa ana aniguna bariun mid beri ka abaan ah mima mimaa kii xaggi tujrimuuna aada idinkuna ku ijraam samaynaysaa kufrigiin beenintiin aniguna beri baan ka ah marka walaayatu ictiraad bayna qisati nuux qisadii nebi nuux bay soo dhex gashay iyadoo qisadii weli socoto iyadoo la rabo in la caddeeyo gaalada makaadnan mowqifkoodu inuu la mowqif ahaa gaaladii iyo mushrikiintii joogay xilligii nebiyullaahi nuux calayhi salaam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wa uuxiya waa la waxyooday ilaa nuux nabiyullaahi nuux intii ka ah xaggiisa waxaa loo waxyooday annahu shani annahu xaalay shani lan yu'mina ma rumaynayaan lan yuumina ma rumaynayaan min qoomika qoomkaada ilaa man mooyaane qad aamana horay u rumeeyey war cad baa la siiya nebi nuux nebi nuuxow wixii horay kuu rumeeye mooyaane qof kale oo qoomkaadaa oo ku rumaynayaan ma jiro baa lii wa kaa ma rumaynayo wey min qoomika ilaa man qad aamana horay ciddii kuu rumaysa ee falaa tabata-is ha tiiraanyooni oo halwalbahaarin oo hamrugoon bimaa shay kaanu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa fala bimaa bisababi maa kaanu ay ahaan jireen yafcaluuna kuwa sameeyey oo maxay samaynayeen kufri iyo beenin iyo dhibaatayn iyo jees jees iyo aflagaadho hadalkan muxuu ka dhigan yahay waxay kugu sameeyeen waxbaha ka tiiraanyoonin haddaa laga goynayaay hebel wuxuu kuu geystay markii dadku hadda isdhahaan yaa waxba ha ka walbahaarin anaa ka dambeeye waxa weeyaan falaa tabata-is ha u tiiraanyoon ha u murugoon ha ka walbahaarin bimaa kaanuu yafcaluun bisababi ya bimaa kaanuu bimaa kaanuu yafcaluun anaa halaagaya wey waqti halaagoodi baa jooga marka qisada nebi nuux laba qaybood u kala qaad qayb waa ka soo sheekayntii sow xaqa u gaarsiiyey iyo sow u hadlay iyo say ugu jawaabeen qaybna waxa weeye wixii ka sababoobay abaalmarintii iyo sidii loo galay bay qisadan dambana arrintan dambana qaybtan dambe ku saabsanta so isna lagu badbaadin lahay intii rumaysay kuwii ka gaaloobayna lagu halaagi lahaa u fiirsada wasnacilfulka baa lihi marka wasnac waxaad sancaysaa oo samaysataa alfulka doon hadday jamc yihiinna waa alfulk hadday hal xabo tahayna waa alfulk doon samayso biacyuninaa xifdigayaga iyo eegidayada bixifdinaa wa ricaayatina adoo ku sugan annagaa ku tilmaamayna iyo wawaxyinaa waxyiga yaga baridda aan ku barayno kugu soo dejinayno waxyi waxyigaasoo adiga ku tacliiminaya oo waa maxay doontaa marka la samaynayo ilaa doon hore ma jirine alwaaxami sida laga dhigayo meesha mismaar mismaarka looga dhufanayo annagaa waxa weeyaan waxaa ku samaysanaysaa biacyuninaa iyo wawaxyinaa annagaa ku hagayna wey iyaguna waxba ku gaarsiin maya meeshuna bad maaha waa meel iska baadiyaayo iska macnaha dhulka iska qalalan ah doonta hadda shakliga loo samaynaya warbal shimbiraha sida laabtooda iyo maarata xabadkoodu yahaadoo kale doonyuhu saasay maarata laab saasahoo hoosna biyihii bay kaga jiraan xaggan korena waa wax saas maaragtay u taagaya maaragtay qaarka sare shakligaasoo kale bal wax ah sida shimbiraha markay saas xagaa dhulka uga hayaanoo kale sidaas ay maaragtay madaxooda iyo qaarkooda horey saasoo kale u yahay bal bahashaasoo kale samee biacyuninaa biacyuninaa wa waxyina waxa weeye sababtii lagu halaagi lahaa baa socotee walaa tukhaadibnii hana igala hadlin hayula hayula khidaabin aniga fi ladiina kuwii shanigooda dalamo dulmiga sameeyey dadka daalimiinta ah ee dulmiga sameeyey ha igala hadlin nebi nuuxu ha iigu imaanin erge ha iigu imaanin walaa tukhaadibnii fi ladiina fii shani aladiina dalamuu kuwa dulmiga sameeyey hadhow shafeeco iyo waa halaagayaaye had arrin ay leeyihiin haygala hadlo haygula khidaabi maxaa yeelay innahum iyaga muqraquun kuwa la hafajinayo wey kuwa la halaagayo wey duufaan baa imaanaysa intaa markii la sheegay ilaahay wuxuu yidhi wayasnacu wuxuu samaynayaa alfulka doonti nebi nuux wayasnacu ficil caadi oo mudaaric xikaayatu xaalin maadiya baa la yidhaahdaa arrin waa hore tagtay baa hadda layna soo hordhigayaa sida qisaha waa hore dhacdoo kale inagoo hadda daawanayno ujeedna xikaaya xaal maadiya wax hadda la wada daawanay waa hore dhaco dhan waa waxaa mooda hadda markii aad fiirinaysa inay ku hortaagan yihiin oo hadda socdaan oo waxa weeye liistixdaarihaa fi dihni waagaas wixii dhacay ina hadda qalbigaada soo gelisa kaasaa waxa laguu sameeyey lama dhihine wayasnaculfulka buu samaynaya oo kale hadda laakiin waaba la sameeyey arrintaasaa laga xikaayoonaya adiga hadda lagu soo hordhigaya sidii rabbi u baray buu u sameeyey wa kullamaa kol kastoo marra uu soo maro calayhi nebi nuux dushiisa mala-un jamiico jamaaco oo min qowmihi tolkiisa ah sakhiruu minhu waa ku jees jeesi jire kibir iyo isla weyni iyo jees jees iyo qosol isagoo doonta halkan garaacayo alwaaxdu masaamirta meeshii gudihii la gelay doonta hadda culimmada qaar waxay leeyihin intaasoo dabaq baa laga dhigadoo dee waxa weeye noolo badan baa la rabaa inay raacaan nidaamkii loo samaynayay waxaase ka hadlaan aynu inagu cilmigeeda hadda gaari karin oo ah dee ilaahay bay ogaasee ahayd inta qur-aanku kuu sheegay ku dheg marka intay u yimaadaan bay ku jees jeesi jireen waxay dhihi jireen yaa nuux kunta bilamsi nebiya shalay nebi ba ahayd waa adigii nala hadlayey wa asbaxta alyowma najaaran maantana farayaan baa noqotay farsamo yaqaan waxaa isla dhacaysa waxaan aad samaynaysa yaa maantana najaar baaba tahay ninkii shalay haa shalay nebi baa ahayd soo maaha maantana farsamo yaqaan baa noqotay xaaladaadu saasay noqotay soo maaha saasoo kale ugu jeesjeesaya qaala wuxuu yidhi in taskaruu wixii tabta u yiri baa laynaku sheegaya isada say u dhacday in taskaruu haddaa jeesjeestaan minnaa xagga yaga haddaa ku jeesjeestaan maanta maanta haddaa nagu jeesjeestaan fainaa anaguna naskaru waan jeesjeesaynaa minkum idinka kamaa sidii taskaruuna idinkuba anagu jeesjeesteen saa nagu jeesjeesaysaan inaguna waa idinku jeesjeesi doonaa waa goorma mustaqbalka soo socda markii haftaa imaanayso biyo iyo duufaan baa imaanaysee markayna arrinmahaasi dhacaan saa hadda u jeesjeesaysaan baa hanana maalintaas idinku maaraysanan intaa markay dhacdo fasoofa saman dambaa taclamuuna ogaan doontaa man aladi man daa mawsuulada ka dhigta sameen waa laga dhigi karaa fa soofa saman dambaa taclamuuna ogaan doontaan man baa ogaan doontaan midka yaatiihi oo u imaan doona cadaabun cadaab cadaabkaasoo yuqsiihi hoojin doona cadaab dulleeye ku u imaan doono oo biyuhu meel kasta inta ka galaan ku hafto ku dhiman doona waa ogaan doontaan oo wayaxillu uu ku degi doono calayhi dushiisa cadaabun cadaabkaasoo muqiimun joogto ah oo daa'ima aan ka go-aynin taasaa ogaan doonta xataa idaa jaa amrunaa labada hamsaba markii la taxqiiqiyo la sugo amarkayagu markuu yimid duufaantii weeye oo wafaarad tannuuru tannuurkiina uu butaacay attanuur meeshii kimista lagu dubanayey bahashan foornada gudaheeda dee kimista iyo rootiga iyo burkan badan carabaha iyo dhab yaqaanee macadarbiyadeedaa lagu dhadhajiyaa isagoo burxabaalkan baadiyo oo kale u eg baa sidaas dhinacyadeeda loogu dhejinayaa dab ah ee midkan biraha kaliya inta la saaro saan loogu dubaya keliya iskama wadaha amarka iyagii markuu yimid tannuurkiina biyo ka butaaceen meeshii wax lagu kimisaysanayay oo dabku ka shidnaa awalba isaga waxaa la yidhi markaa aragti meesha wax ku kimisaysanay siduu dabku ka shidnaayo biyo ka yimaadeen taasaa calaamad ah nuuxow calaamad bay kuuta qoomkaada in marakan la halaagayo taymku waa ku dhammaada taa waa lagu fasira waxaa kaloo lagu fasira attanuur waaba wajhul ardi dhulkan wejigiisa bannaankaa weeye dhulkaoo dhan markaa aragtid dhulkii oo biyosaa u sabaynayaan u qolqolayaan wafaara tannuur oo dhulkan wejigan dushiisa oo dhan bay carabtu tannuurna way iska dhahdaabaan markaa doontaa samaysay gudaheeda gal adiga iyo intii ku rumeeyey sidaa sameey meeshii wax lagu kumisaynayaa ilo biyaha baa ka butaacaya wa haadaa qowlu jumhuuri الsalaf wاlkhalaf aلtanuur taa markaa indhaha saadhi wey wa أwlىa hadihi اlaqwaal cindana qowlu man qaala huwa الtanuur ibnu jariir dabari intoo aqwaal badan soo sheg wuxuu yidhi intaasoo qowla kan ugu mudan tannuurku waa in looga jeedo aladii yuqbazu fiihi kan dhexdiisa wax lagu kumiseeye weeye lianna daalika huwa almacruufu min kalaami alcarab carab kalaamkeeda sida macruufka kaa in loo yaqaan weeye wa kalaamullaahina yuxmalu cala alaqlabi alashhar hadalka ilaahayna waxaa lagu xambaaray sida qaalibkaada caan baxday marka koowaad wax ka iilaya haddaysan jir ibnu jariir dabari mujalladka labayo tobnaad sabxada afartanaad baa ka fiirinaysaa markaa wafaara tannuur tannuurkiina ou fud fud fud fud yidhaahdo fudfud waa maxay biyaha saa uga soo baxbaxaya biyaha baa saa uga soo boodboodaya ka soo fudfud leh sidaa marka aragto oo arrimahaas ah indhaha saadho dee waxaa la yidhaha tannuurku furnun yukhbazu fiih firan miyay dhahan hadda waayo kuwa rootiga iyo kibisiga meelaha soomaaliyada xataa qaarkeed looga yaqaan furin ma haysaa miyay dhahan furin ma haysaa carabahan markaad tagtiinna meesha lagu kibisay tabtaanay ugu qorantay erigaana ku qoran furnidaasaa ku qoran kaasna sidaa u bataaco xataa idaa jaa amrunaa markuu yimid oo wafaara tannuuru faaral maau min atannuuri way mogta biyihii ka butaaceen oo ka fudfuddheheen tannuurkii qulnaa waxaan nidhi ixmil saar ku qaad ku xambaar fiihaa doonta min kullin sinfi kasta saa haddaa u tanweynisid min kullin xabsa can caasin baa haysataa moogta zawjayni labo inayn laba kala duwan weeye zawjayni laba nooc mid lab iyo mid dhadig inayni noolaha oo dhan mid lab iyo mid dhadig mid lab iyo mid dhadig mid lab iyo mid dhadig kaga qaado min kullin waa sinfi kasta wey zawjayni inayni horta wixii noolaha sidaasaa u qaadaysa mid lab iyo mid dhadig ixmil fiihaa min kulli zawjayn inayn ku xambaar oo ku qaad doonta wa ahlaka adiga qoyskaadana ku qaad ehelkaada ilaa man mooyaane sabaqa calayhi lqowlu sabaqa u hormaray calayhi dushiisa alqowlu qowlku oo qowlku waa ka inahu muqraquuna soomayna soomar hadda kuwa la yidhi waa la haftaynayaa wixii aan ku jirin wey caruurtaada dumarkaada ilaa qof halaagiisa la xukumay maha inta kaleo dhan ku qaad kaas waxaa looga jeedaa wiilkiisii kancaan iyo hooyadiis waa cila labadaas baa ka haray qoyska ehelkaadana ku qaad ilaa man sabaqa calayhi اlqowl wamanna ku xambaaroo horay ku xir wamanna ku qaad aamana rumeeyey dadka ku raacay oo ku rumeeyana doonta saar ehelkaada saar wixii cadaab u sabqay mooye qowl u sabqay noolaha kalena mid lab iyo mid dhadi ka wada qaad ilaa waxaan waxaa la rabaa hadhow in laga beero waxa weeyaan wixii koonka jiri lahaay oo dhan waman aamana ilaahay wuxuu yidhi wamaa aamana ma rumaynin macahu nabiyullaahi nuuxmi ciisa ilaa qaliil wax yar mooyaane yaaba rumeeyaba dad yar baa rumeeyey isagoo muddo dheer dhex joogay sagaal boqol iyo konton san dadka yar dad yar baa rumeeyey siddeetan waa lagu sheegay waxaa lagu sheegay toddobaatan iyo labo waxaa lagu sheegay war toban keliya ahaayeen waman aaman doonta ku qaad wamaa aamana maba rumayn macahu nebi nuux maciisa ilaa qaliil fiiri marka biyihii awal waa la yaabanaa kuwii wixii ku jees jeesayay waxay dhahan bal ninkaan fiiriye doonta uu samaynayo meel dhul qallalan inna safiinata laa laa tajrii cala alyabas dooni kuma socoto meel qallalan biyo waa inay dul sabayso oo dul dabaalato waxay dhahan bal ninkaan xaggee ka fakerayaa doonbo wuxuu ka samaynayaa meel qarfaado ambiyaba lagu arag hadde falta qalma oo calaa amrin qad qudir cirkiina biyaa laga keena dhulkiina biyaa ka yimid markaasaa kuwaanna dul sabeeyeen wahiya tajrii bihim fii mawjin kaljibaal kuwaanna biyihii baa lagu halaagay kuwaanna biyihii kuwaan halaagayay baa iyagana lagu badbaadiyey doontu meel kale ma markadhe biyihii baa ilaahay ku badbaadinaya wixii saarnaa intay saarnaayeen iyo intay soconayeen iyo intay ahaayeen iyo wixii dhacay iyo waxaas holo waaweyn weeye allahu aclam laakiin nebi nuux oo intaas hadlayey ilaahay wuxuu yidhi wamaa aamana macahu ilaa qaliil wax yar baa rumeeyey darsigeen intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab